dooduhu lunku hadalaya islaamka iyo dowlad wanaaga iyo welibaa ku qeyb galaya mas-uuliyiin shaldubanga wasiira xildhibaano ku tirsan ah baarlamaanka jubbaland culamo odayaalka dhaqanka dhalinyarada bilaanti iyo marti sharaf kala welibana lunku hadalo doonay maalimo uusa dareera diinta islaamka iyo maamul wanaaga sidii yooniska hirinyiga kulanka dood wadaagiya welibaa qabanqabaday wasaaradda uu qaaftayo arrimo diinta ee maamulka jubbaland si bulshada landersiya fariimo fayla islamarkaana lambara inay diinta iyo biyeeta maamul wanaaga kaliya oo lambaahanyi in dadkan ogaadaan islamarkaana laga dhaqama wasiirka wasaaradda uu qaaftayo arrimo diinta ee maamulka jubbaland maxamed yuusuf cumar yaa dahafuriya dood cilmiyeedku oo laga falanqeeyay aragtida islaamka ee maamul wanaaga iyo faahfaahin kubiya kulanka iyo muhiimada usiliya marka muhiim waaye inaan runtii aan wax iska weydiino qaabkay u wada shaqeyn karaan dowladda iyo maamulka iyo bulshaweyntii oo qeybaheeda kala duwan ee halkan ala fadhiyaan islamarkaasna waa inaan xasuusanaa dowladda xagee ka timid yaa soo doortay dadka joog maxay yihiin intaa halkaa fadhisaa waal buu ah hooyadii iyo aabihii dhalay iyo magaranaysaa culimmadiiba ayaa dadkaas dirsaday shaqo u dirsaday jasta waa shaqaale oo keliya marka maadaama shaqaale ay yihiin waxay u baahan yihiin sometimes in ay ogaadaan xogtiina waxyaalaha ka qaldan in la tilmaamo haddii si gaar soo helaya mas-uuliyiinta shirarkan oo kale loogu faa'idaystaa wixii su-aal loo qabo gaar ahaan maamulka cidda ku jirto sidoo kale culimmada diinkii odayaasha iyo qaabka ay wax u maamulaan waxaas kulli waa la weydiin karaa waa waa waxaan is leeyahay waan iskaga faa'idaysanaynaa marka insha allahu aniga waxaan rabaa inaan shirka inoo furo laakiin inaan mar walba xoogaa aan aan taabto aan idhaahdo diinteenna waxay dhiirigelinaysaa nidaam iyo kala dambeyn dhowr tusaale haddaan soo qaato oo dadkeena inta badan halkan fadhiya ay influence ku yihiin ama maalintiiba ay ay daily usinkooda ay isticmaalaan waxaa ka mid ah sideedaba si aan ognahay haddii dadka muuminiinta ay meel isku yimaadaan saan oo kale shir iskugu yimaada looga hadlaayo arrimaha guud ummadda markaa quseeyo arrimo waa mid gaar iyo mid guud tan guud qofka mas-uulka ah oo meesha jooga la rabaa inay dadka muuminiinta ka amar qaataan markay baxayaan fasax ay weyd iskama bixi karaan annaga saan ognahay waa culeys in la yirahdo qofka mas-uulku halkaa fadhiya in la yirahdo war mas-uul hawshaan u nimid meeshaasaan aada mas-uulkaasi u taalaa marka haddii qofkaas uu muhiim u yahay aan laga maarmayn inuu dhaha joog halkaa fadhi haddii kalena uu fasaxo waxay ka mid tahay qaabkii kala dambeynta nidaamka ka mid waxaan ognahay salaadan tukunaa oo camalkeena camalada u waaweyn ah imaamkaan ku dayanaa arrintaa maxay tahay arrintaa waa maamul wuxuu asaga su asaga una dhaqaaqa una dhaqaaqayna waa inaan ku dayana waxaan la amray ka mid yihin saasoo kale waxaan ognahay haddii laba iyo saddex qof meel ay aadayaan waa in qof amiira ama mas-uula uu leeyahay marka waan ku dhaqanaa laakiin waxaan rabaa inaan qalbiga baatinka gelino in maamulka la taageero lala shaqeeyo la tilmaamo waxyaalaha nagu qasbaya waxaa waaye in kala dambeyntaas aan ilaalino maahan qofku inuu mar walbaba uu saxsan yahay maahan oo mas-uulka ah ama qof qof bilaadanka uu qaldami karaa waan laga soo in laga soo noqdaan qaldan fiican marka aniga tusaalooyinkaas raba inaan soo qaato keliya waa wada ognahay kulligeenba marka waxaan is leeyahay soomaalida marka maxaa haysto haddii nidaamkaasaa uu yahay oo kala dambeynta qurxaan aan tilmaamayno oo diinteenan ayna amrayso weliya amar ah oona la faraya inaan yeelno waa ogtihiin qoyska yaa mas-uulka ah hooyada iyo aabba wax walba sooma koobi karno maxaa soomaalida ku dhacay su-aashaasa harta fiican in halkaa lasoo dhigay si halka inta badan uu soo dhawaada insha allahu tacaala su-aashaas waxa waaye soomaalida nidaam ma rabto kala dambe ma rabto research badan markii lagu sameyo barnaamijkaas waxaa la fahmay soomaalida inta badan nidaamka ma aqaan ma ka hesho